أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo mu'asasada alkataayib ayaa ballanqaaday inay baahin doonto dokumentari cusub oo ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee soomaaliya ka jira ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada islaamiga hiiraan dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada ruunirgood ee wilaayada shabeellada dhexe bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa maanta fagaarayaal ku ogay labada rakaacadood ee salaada roobdoonka dowladda silibiyadda maraykanka ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso taageerada ay siinayso kooxda ridada soomaaliya askarta kufaarta burundi ayaa si bareera qof shacabaha ugu toogtay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe bulshooyinka ku kala dhaqan magaalooyinka tieglow iyo buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bakool ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday aflaamta jihaadiga ah ee mu'asasada alkataa'ib
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay sagaalka bisha shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday inay baahin doonto dokumentari cusub oo ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee soomaaliya ka jira ismaaciil salaad guleed ayaa umuurtaasi warbixintanka diyaariyey bismillaahi araxmaani araxiim mu'asasada warbaahinta alkataa'ib oo soo bandhigi doonta dokumentari cusub oo ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee soomaaliya sagaalka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhanka kalena ku beegan toddobada bisha abriil sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka soddonkii sane ee u dambeeyey waxaa geyga soomaaliyeed ku lixaadsaday duulaanka dhaqaale ee dowladaha iyo hay-adaha dhaqaale ee reer galbeedku ku soo qaadeen dalkeenna iyagoo dhidabada u taagay maamullo maqaar saar ah oo gaalada u sharciyeeya boobka hantida ummadda muslimka ah waxay maamulladan riddada ah dhaqaalaha dalkeenna gacanta u geliyeen dhiigmiirato ka kooban dowlado shirkado shisheeye maalgashadayaal ajaanib ah iyo siyaasiyiin musuqa ku caanamaala kuwaas oo aanan u aabbayeeleen hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dalkana ku hogaaminaya dhabbaha faqriga iyo gaajada halka jaangoynta go'aanada siyaasadeed ee dhaqaalaha dalka ay la wareegeen hay-adaha i m f iyo woldi bank isagoo raacaya hannaanka ay gaaladu u jeexeen wuxuu madaxweynaha xukuumadda riddada xasan sheekh maxamuud dhowaan waraaqad u diray madaxweynaha maraykanka donald trump isagoo si shuruud la'aan ah ugu hibeenaya qayb ka mid ah khayraadka dalka gaar ahaan dekadaha berbera boosaaso iyo saldhigga balidoogle waxaa ka horreeyey heshiisyo uu horay ugu saxiixay dalalka itoobiya turkiga iyo imaaraadka haddaba iyadoo arrimahaasi laga ambaqaadayo waxay mu'asasada warbaahinta alkataa'ib dhowaan baahin doontaa dokumentari taxane ah oo ka kooban saddex xalqo kaasoo bannaanka soo dhigaya aragtida dhaqaale ee dalka lagu hagayey tobannaankii sane ee lasoo dhaafay iyo caqabadaha dhaqaale ee uu dalkeennu wajahayo taxanahan oo loogu magacdaray dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f wuxuu ku baxayaa luqadaha af soomaaliga iyo ingiriiska wuxuuna daaha ka faydayaa hagardaamooyinka ay hay-adaha i m f iyo woldi bank ku hayaan dalalka soo kobcaya gaar ahaan dalkeenna muslimka ee soomaaliya wuxuu sidoo kale taxanahan diradda saari doonaa siyaasadda dhaqaale ee guracan ee hay-adaha i m f iyo woldi bank ay ku soo rogeen dalkeenna isagoo si gaar ah isu dultaagi doona waxaa loogu yeero barnaamijka deencafinta soomaaliya iyo canshuuraha xargaha goostay ee lagu soo rogay shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed waxay mu'asasada warbaahinta alkataa'ib taxanahan ku soo gudbinaysaa asbaabaha ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku diidan tahay hannaanka dhaqaale ee hay-adaha i m f iyo woldi bank dalka ku soo rogeen iyo baadilnimada heshiisyada loo saxiixay waxay mu'asasada warbaahinta alkataa'ib ugu baaqaysaa culimmada aqoon-yahanada ganacsatada jaamacadaha iyo indheergaradka bulshada inay u istaagaan sidii ay uga hortegi lahaayeen boobka ku socda hantida iyo dhaqaalaha ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed una kurgalaan daraasadda iyo doodaha uu taxanahan xambaarsan yahay xukuumadda ridada soomaaliya iyo golayaasheeda ku caanbaxay beenta iyo marin habaabinta bulshada waxaa looga fadhiyaa inay ka jawaabaan xaqaa'iqda uu soo bandhigayo taxanahan taxanahan waxaa la baahin doonaa insha allahu tacaala laga bilaabo maalinta arbacada oo taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bisha abriil sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ugu dambayn qofkii dood ka qaba xaqaa'iqda uu xambaarsan yahay dukumentariga dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f wuxuu aragtidiisa ku soo gudbin karaa iimeylada hoos ku xusan ee kale ah alkataa'ib at broton dot me iyo alkataa'ib at tutamail dot com mahadsanid ismaaciil ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay dagaal kula wareegay deegaan istraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan warkaas iyo warbixin kaloo ku saabsan dagaallo lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay duleedka degmada ruunirgod ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa inoo haya walaalka bashiir muuxidiin abu ayman waa qayb ka mid ah howlgallada mujaahidiinta ee ka dhacaya wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga hiiraan shabeellada dhexe iyo banaadir haddii aan ku horeyno wilaayada islaamiga ee hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaanka aboore ee dhaca duleedka degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan mujaahidiinta ayaa kala ceeriyey maleeshiyaad murtadiina oo ku sugnaa deegaankaasi kuwaas oo sidoo kale la jebiyey markii ay isku soo dayeen inay weerar soo qaadaan xaaladda deegaanka aboorey ee duleedka buulaburde ayaa hadda ah mid degan waxaana ku sugan ciidamada mujaahidiinta oo saaka dagaal kula wareegay dhanka shabeellada dhexe dagaallo culus oo lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada nurgood ee wilaayada shabeellada dhexe maleeshiyaadka ridada oo khasaare xoogan la gaarsiiyey ayaa markii ay jabeen waxay u carareen dhanka deegaanka nuurdugle ee wilaayadaasi xaaladda degmada runurgood ayaa degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan dhanka banaadir faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar hoobiyaal ah oo shale lagu qaaday dhismaha xerada xarana ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiinta ay ku leeyihiin soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho haddii aan eegno dhinaca gubashada saddex gaari oo kuwa u n-ka ayaa lagu gubay weerarka madaafiicda ee lagu qaaday xerada xalane waxaa sidoo kale halkaas khasaaraha uu yahay laba guri oo ay degnaayeen shaqaalaha u n-ka oo goobta ku gubtay sidoo kale waxay madaafiicdaasi ku dhaceen guri ay ku sugnaayeen shaqaalaha u n-ka waxaana ku baktiyey saddex gaal oo ahaa shaqaalaha u n-ka gaar ahaan gaalada caddaanka ah waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex gaal oo shaqaalaha u n-ka gaar ahaan gaalada caddaanka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu waxay silsilada weeraro eega fuliyeen goobaha cadowga allah uu kaga sugan yahay wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya aad baad u mahadsantahay abu ayman bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa maanta fagaarayaal ku ogay labada rakacadood ee salaada roobdoonka ah axsaam carfaad ayaa tafaasiisha warkan eegaya barqanimadii maanta waxaa fagaaryaal kala duwan oo ku kala yaala degmooyinkai deegaanada wilaayada hiiraan laga wada tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka waxaana bulshada fagaaraha salaada kula tukaday mas-uuliyiinta wilaayada musallaa sheekh abusubeer ee degmada buuqa qable ayaa ka mid ah fagaarayaasha saaka roobdoonka lagu tukaday waxaana fagaaraha iskugu yimid kumanaan ruux oo bulshada magaalada iyo mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol allahu akbar allahu akbar allahu akbar
sheekh yuusuf macali cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga uwaas xuseen uwaas cabdulaahi uwaas maxamed uwaaska guud ee beesha gaaljecel oo bulshada muslimiinta fagaaraha kula hadlay ayaa uga baaqay in allah u wada toobad keenaan lana is-cafiyo si loo helo raxmadda allah ee roobka wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum wayacfu can kaiir walaalayaal allah subxaana wa tacala aayaddaas wuxuu noo sheegayaa wixii masaa'ib ahoo dhacdoo na qabsado abaaraha iyo roobla'aantu ka mid tahay inay tahay waxaan gacanteenu ku kasbannay allah subxaana wa tacaala nama dulminin dulmina waa ka nasahan yahay intuu noo dhaafaa badan wayacfu can kaiir waxaa nala gudboon markaa arrimahan markay dhacaan oo kale allah subxaana wa tacala in loo laabto abaaruhu imtixaanaday ka mid tahay wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aat xasanaadkana waa laisku imtixaanaa iyo barwaaqada iyo caafimaadka dhibaatooyinka marka insha allah taala si guud waxaan amraynaa dadka muslimiinta in la iscafiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala gacmahan u horsanne ha la iscafiyo dhammaantaan iscafin jazakum allahu khayr dadka muslimiinta iska cafin sababta marka aniga iscafin alla tabaaraka wa tacaala cafigiisa ka war waa kasii waasic baday jazakum allahu khayr ilaahay roob nasiib allahuma ya raxmaan ya raxiim يا قوي يا عزيز يا جبار يا شكور يا من لا إله إلا هو إله ربي الرحمن ذنوبتها قال واعتراف سنة ilaahu qaraabadiyaan goyni ilaahu dembi badanaan galni ilaahu noo dembi dhaaf ilaahu gacantaada wanaag ku jiraa ilaahu gacantaada baraka ku jirtaa ilaahu gacantaada khayr ku jiraa ilaahu waxaan ku weydiisanayn khayrkaada waay ilaahu dunuubtaan galna waa ictiraafsanay noo dembi dhaaf ilaahayo roob nasiib allaahuma aqitnaa allaahuma aqitnaa allaahuma aqitnaa kaytan muqiitan hanii'an marii'an ilaahu roob dhibca waaweyn baraka leh khayr leh dhulka ilaahu wixii ku jira ka soo bixiyo dadka uu ku barakoobay ilaahayow nasiib ilaahu addoomakaadaan nahay gacmahan ku horsanina ilaah aan adiga helmanihin yaa xayu yaa qayuum yaa xayu yaa qayuum yaa xayu yaa qayuum ilaah waxaan ku sugunnahay ee dhibaato ah ilaahu naga saar ilaahayow naga saar ilaahayow madar khayr qabo macal baraka yaa nasiib sidoo kale fagarayaasha degmada ceel cali deegaanka booco boqoosaar ceel cadde mukayle ceel warre shaw iyo fagaaraha shahiid sheekh maxamed mire ee deegaanka dheriyow ayaa maanta laga wada tukaday salaada roobdoonka waad mahadsantahay cazaam dowladda silbiyadda maraykanka ayaa sheegtay inay ka fiirsan doonto taageerada ay siiso kooxda eridada soomaaliya marwaan maxmed ayaa siyaa maqaadaya warbixintan dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dib u eegis ku samaynayso taageerada ay siiso dowladda riddada ee uu madaxweynaha ka yahay xasan gurguurte sida uu shaaciyey ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda dalkaas ku-xigeenka arrimaha dibadda maraykanka gaalka lagu magacaabo christopher landow ayaa qoraal uu ku daabacay baraha bulshada gaar ahaan ekisa wuxuu ku sheegay inuu si dhow ula socdo xaaladda soomaaliya hadalkan ayuu ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka gaalka lagu magacaabo christopher landow ku xaqiijiyey isagoo ka jawaabayay qoraal uu soo qoray taageero u oleeya madax bannaanida maamulka riddada ee somalilan kaasuu maraykanku ugu baaqay inuu joojiyo taageerada uu siiyo dowladda riddada isla markaana uu garab istaago madax bannaanida maamulka riddada somalilan landow ayaa si cad ugu jawaabay waxaan si dhow ula socdaa xaaladdan jawaabta diblomaasigan ayaa noqonaysa markii ugu horraysay oo uu sarkaal sare oo maraykan ah ku muujiyo in siyaasadda washington ee muddada dheer ku dhisnayd taageerada dowladda riddada laga yaabo in dib loogu noqdo qoraalka landow ayaa imaanaya xilli xiisado siyaasadeed ay ka dhex howlsan tahay maamulka riddada iyo kan dalka maraykanka iyadoo dadka u dhown daleela arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in la dareemayo in maraykanka uu hadda bilaabay inuu si qato dheer ugu fiirsado xiriirka uu la leeyahay labada dhinac ee dowladda riddada iyo kan somalilan iyadoo la sheegayo in khilaafkan uu salka ku hayo cilaaqada ay dowladda riddada la leedahay dalka turkiga mahadsanid marwaan ugu dambayntii bulshada ku dhaqan magaalooyinka tiyeglo iyo buurdhuxule ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday aflaamta jihaadiga ah oo ay soo saarto mu'asasada alkataa'ib cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya boqolaal ka mid ah bulshada magaalooyinka tiyeglow iyo buurdhuxunle ayaa saacadihii lasoo dhaafay daawaday aflaamtii dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib oo uu ka mid yahay mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariistee magaalada tiyeglow bulshada ku dhaqan ayaa fagaraha al irshaad ku daawaday mucaskarkii sheekh bashiir allaha u naxariiste waxayna intii ay daawanayeen filimkaasi u warrameen idaacadda islaamiga ah ee al andalus
may baan rognay degmo tiyeglo aan rognay dadweynaha ku qiib galay filankii sheekh bashiir fiirsaday ana may baha inku bahay ini odayaalkii dadka muslimiintan dhooshoon haayi ini maanta ha ku qiib qaado hayaa mu'askaraadkii fiirsadoohayna dadweynaha soomaaliyeed may baan ka baaqay ini jihaadka ku qiib qaadaan may weelay dadkii oo madi una masaladani adkaad waraysadaani aw sheekho un araani haddii ba naqdeen dadka oo geeka jihaadka sida mu'askaraadka ku qiib qaaday naqdeen dadka kadiifad iyiin may buahanuun ini dadkii ooga ee waabsidii horta bankadaydaani ini haddan may buah marna jihaadka inkakadayina meelaga fadhiyoonam maanta meela fadhiimaanta gaalada yee badhadhow hel israasiyo insha allah anigoo magacayga asmo maxamed cabdi oo joogtay degmada tiyegdhawcaa waxaan daawanay mu'askarka sheekh basiir sheekh yuusuf waxaan leeyahay mujaahidiinta u kaca jihaadka ka socda bariga afrika mu'askarka waxaan ku aragnay wiilal mujaahidiina oo aad aad dadka muslimiinta waxaan leeyahay u kaca walaalyaal jihaadka ha ka fadhiisanin ayaa leeyahay assalaamu calaykum cawada waxaan ku daawanay meeshaan mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf allah ayaa ku mahadsan oo noo suurtageliyay inaan daawano waxaan leeyahay walaalahayga mujaahidiinta mucaskarkaas ku jira iyo kuwa safuufta hore ku jira waxaan leeyahay walaalayaal sabara oo dhabar adeega waxaan idin leeyahay allah ayaa maciina anagana mar walba garabkiin ayaan taaganahay waxaan idin leeyahay ayuha aladiina aamanuu xisbihi wasaabiru waraabidu wattaqu llah lacalakum turxuun ayaan idin leeyahay dhanka magaalada buurdhuxunle waa kuwan dadweynaha magaaladaah oo ka warramaya aflaamta ay daawadeen iyo shucuurtooda may fiirsadahayne filimaantii atanka dembeeyey ramadaankan iyo shacbaan aakhirsahay shabeellada hoose iyo shabeellada dhahay iyo ilaa hiiraan kudhii iyo fiirsani ilaahay mahtiis والبدا ما يرغاني ما نها قالي مرتدين هول إيد لنصوغو غنيمة فرع بدن لكو قاضو ميل كستو دقال لكا قال غنيمة بدن هنور هو قاضو قاذيديو qoriyo dhan welba yaanu arqaani marka ilaahay subhanahu wa ta'ala qolki sheeka rumawi qatiluhum yu'adhibhum allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudur qawmin mu'minina walbadana dadka mu'miniinta kalaab qabobsadaan oo dhagdiyo iyo hondhoojo iyo laabtoon roon badan iyo ku fiirsani
kumaynta ku fiirsadayne filin cajiib leh dagaaladii oo maarakadii dembi oytay hata socodee yaanta ku fiirsadayne annaga kalaab gaboobsani ilaahayan kamaasan alxamdulilah mujaahidiintii oo gaalada lii saabtamaasi yaa kamaasan alxamdulilah mujaahidiinta waayeeladiie dhallinyaradii oo muhasgaraadka kijarta iyada yin hajaayibgeliyen goryaalka dagiigili furfuraw oo waana liirardhoow waayeele weelahayan dabka korkorahayan dhallinyarada labaatan jarkae idio isku hirsadaas maniilihubon gaalada hay lii saabtamoy gaalada hay dhawoy uniini hoob ilaahay ergebro muslimiinta ka nool ani unu muslimiinta nku hirna geeyaha miig maalan iyo markastaba san garab surugno walay tabartaynasiin la garab roogno insha allahu tacaala dhowaan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim xiise badan oo ku saabsan ah icdaadka ay samaynayeen indhargaradka iyo culimaawdiinka mujaahidiinta kaas oo saameyn weyn ku yeeshay bulshada soomaaliyeed mahadsanida cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii dahornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalose xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu